marka hore ugu horeyn horta magacayga waxa la yidhaha seebaan cali cilmi hawshaa dhacday ee dhimashada ahayd ee habeenkii dhaweyto dhacday runtii waxay ahayd geeri naxdin leh oo dadka oo dhan runtii gobolka oo dhan gelisay argagax annaguna ka odayaal ahaan hawshaasi markii ay dhacday waxaanu iska xil saaray iyadoo oo ninku askari ahaa ninka dhintayna askari ahaa marxuumku ilaahay ha u naxariisto aada iyo aad qoyska uu ka dhintayna waa uga tacsiyadeynayna ninkii kale ee gacan kudhiglaha ahaana waxaanu aada iyo aad xil isaga saaray sidii aanu usoo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaatadu gaadhay iyo dhibaatadu inaanay sii soconin sharciga islaamkuna uu qabo sidaa qofku hadduu dhibaaba geysto isagu uu gacan bini aadan oo gacan muslima uu geysto oo ay ku baxdo in dhibaatada qoyskii uu dhibaatada u geystay hadday dilayaan iyo hadday sii daynayaanba iyaga gacanta loo geliyo annaguna runtii aad iyo aad baanu xil isaga saaray markii aanu wada hadallayna waxaanu ku ballannay inaanu annaguna ninkaa xil iska saaro soo qabashadiisa iyaguna ay tolimo isku xakameeyaan oo cid kale oo runtii dee aan gacan waxba ka geysan ay iska xakameeyaan siyaalaha dee adigu meelaha qaar ka dhacdhacda iyagana waa uga mahad celinayna inay isxakameeyeen oo nabadgelyada dhinacooda ka ilaaliyeen oo dhinacooda iska xilqaameen oo soomaalida waxay tahda qofka geesiga la yihahda waxa weeye qofka isagoo cadhaysan xakameeya awoodiisa iyo hadalkiisa iyo luuqadiisaba markaa odayaal ahaan idinka ayaa gacanta ku haya hadda ninkii lagu eedeeyey inuu askariga kale somalilan uu dilay ha markaa ninkaa walaalahaa gacanta annagaa ku hayna wakti badan baanu gelinay juhdi badan waanu soo qabannay gacantaa lagu hayaa waxaana loo soo qabtay qoyskii dhibaatadu gaadhay maamulkuna runtii intii kaga beegnayd iyo intii tamar ahayd baaridoonka wax ka galeen aad bay isugu xilqaameen annaguna hadda gacantaan ku haynaa qoyskii dhibaatadu gaadhay baana loo hayaa waxaanaanu ku rajo weynahay inaanu gacanta u gelinno bal ka warran mas-uuliyiinta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dowladda markaad gacanta kusoo dhigteen ma kulanteenna haa waanu kulannay waana isaragnay waana ka wada hadalnay cid walibana dee roolka ay leedahay waxa fiican in loo ogolaado maamul baa ka jira gobolka runtii waananu ka wada hadalnay dee waxaanay noo soo jeediyeen in maamulka hawshii dee wixii kaga beegnaa waajibka ay leedahay la marsiiyo annaguna runtii wixii dadku dee horta ku kala samrayo ee dadka waajibka a aheena saaran inuu dadku kala samro oo ciddii dhibaatadu gaadhay ay samirto un weeye horta waxaanu annagu dee aanu ka shaqaynaynaa dhibaataduna sideedaba dee la xakameeyo oo inta ugu horreysa unbaa ugu yarka mas-uuliyad ahaan waxaanu iska xilqaanay in ninkaana la helo qoyskii ay dhibaatadu gaadhayna sida ay ku samri lahaayeen la helo ee laga shaqeeyo maamulkana wixii roolaheedee ay xaq u leeyihiin annagana waajib nagu ah ee aan tacadi dee nagu ahayn ka hor iman mayno waanu ogollahay laakiin wixii aanay ku samrayn qoyska dhibaatadu gaadhay annaguna dee waanu ilaalinaynaa marka hadda ma idinkaa gacanta ku haynaya mise waxaad doonaysaan inaad dowladda kusoo wareejisaan horta dee weli gacanta annagaa ku hayna maamulkana dee wadahadal baa noo socda adugu laakiin xaaladdu waxay un runtii aanu jeclahay inay ku dhammaato wixii qoyska dhibaabuhu soo gaadhay ee dhibanaha uu ku samrayo uunbay ku soconaysaa xaajadaasi